wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqda aadanaha ee jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyey maalinta caalamiga ee ciribtirka gudniinka fircooniga oo sanad walba loo dabaaldego lixda febraayo munaasabadda ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socday golaha wakiilada jubbaland hogaanka ururada haweenka heer gobol iyo heer degmo hay-adaha taageera arrimaha haweenka iyo qaybaha kala duwan ee haweenka magaalada kismaayo kusimaha agaasimaha wasaaradda haweenka ahna agaasimaha waaxda caruurta iyo arrimaha qoyska cabdiqaadir cabdi yar oo munaasabada si rasmi u furay ayaa hadalla kooban ka jeediyay isagoona ku noonuxsaday muhiimadda wacyigelinta bulshada si loo joojiyo gudniinka fircooniga munaasabadan waxaa loo yaqaanaa zero tolerance to f g m ama yareynta tacdiyada la xiriira gudniinka waxaa iska kaashaday wasaaradda haweenka iyo hay-adaha bahwadaagta ay yihiin kadib ayadoo halkaa laga ambaqaadaayo waxaa la sameeyey xeerka ka hortaga gudniinka waxyeeleya gabdhaha marka kusoo dhawaada munaasabadda aada iyo aada umahadsan tihiin dhanka kale gudoomiyaha ururka haweenka degmada kismaayo faadumo maxamed cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka bulshada rayidka junsa faadumo cali aadan ayaa madasha ka jeediyey khudbado ku saabsan dhibaatada gudniinka fircooniga ku hayo haweenka iyo doorka ay bulshada ku leedahay ciribtirkiisa waxaan filayaa labadii sane ee aan soo dhaafnay laba kun iyo labaatan iyo saddexdii laba kun iyo labaatan iyo afartii waxaan ka qabanay shaqo weyn magaaladan iyo tuulooyinka hoostaga annagoo outreach u baxaynay xaafadihii la kulmaynay guddoomiye waaxeedyadii la kulmaynay gabdhihii yaryaraa iyo hooyooyinkood isku xidhaynay annaga aan macalimiin ka noqonay taasoo ujeedkayagu ahaa sidii loo yareyn lahaa tacadiga haweenka loo geysto waxaa farxad weyn ii ah inay maanta uu aada dadka ay usoo fahmayaan gudniinkan oo fircooniga oo ah ahayn wax islaamka salku leh wax badanna ee wasaaradda ay kasoo qabatay oo iyo hay-adaha ay qaabilsan howlahaasoo dhan oo ka taageera ugu dambeyntii gudoomiyaha arrimaha bulshada ee baarlamaanka jubbaland xildhibaan shire cabdi maxamed ayaa soo xiray munaasabadda isagoo carabka ku adkeeyay in jubbaland ay ka go-an tahay la dagaalanka dhaqamada waxyeelada leh ee saameeya caafimaadka iyo xuquuqda haweenka anoo ku hadlaya afka golaha baarlamaanka dowladda jubbaland waxaan markhaati cad ka nahay waxaan taageersannahay waxaan ogon lahay in gudniinka farcooniga in la joojiyo xeerna waa laga soo saara inta la dhawaan haddii la yidhaah waxaa jiro wasaaradda cabdiqaadir iyo iyo xabse hadda aan ugu mahad celinayay waxay soo gudbiyeen lix xeer oo dhammaantood ay ka mid yihiin xeerka gudniinka farcooniga lagu madnuucahayay sharciga markuu dhaqan galo oo la sixo madaxweyneha saxiix wixii ka dambeeyay ciddii samayso maxkamad baa lala tiigsanayaa gabadha sidaas samayseen diyaa lagu yeelan doonaa gabadhi gabar socon u guddo diyaa waajib ku noqon doonta qabiilkeedaana ka bixinaya sida caadada ahaan jirta taasuu diyaar garoobo shirkeenina maanta intaasuu loogu dhan yahay shirkana waa loo xiran yahay munaasabadan ayaa qayb ka ah dadaalada wasaaradda haweenka ee lagu horumarinayo xuquuqda haweenka iyo kor u qaadista wacyiga bulshada